bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsane f m kusoo dhowaada warka subax qodobada aan saaka idii haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo sheegay in al-shabaab laga saaray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sidoo kalena ay dhowaan isku furi doonaan furimaha dagaalka shabeellaha dhexe iyo hiiraan soomaaliya oo ka qayb galaysa shir weynaha hay-adda booliiska adduunka ee interbool dowladda federaalka soomaaliya oo soo dhoweysay tallaabada ay dowladda maraykanka cunaqabataynta ugu rogtay shakhsiyaad soomaali ah gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo kulan la qaatay bulshada magaalada marka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo muqdisho ku qabatay shir wadatashi ah oo looga hadlayay xaaladaha abaaraha ka jira dalka wararka dibadda aan saaka idii haynana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda etoobiya oo d b lf ka qabsaday saddex magaalo oo istaraatiiji ah
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tri g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa subax arbacada taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sanada laba kun labaiyo labaatan waxaad maqasheen dulmarka warkeena subax markaane waxaad u diyaargarowdaan iyagii oo dhammaystiran madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa sheegay in al-shabaab ee laga saaray deegaano dhowr ah sidoo kale waxa uu sheegay in dhowaan la isku furi doono furmaha dagaalka gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan waraysiguu siiyey v o eda ayuuna madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxauu kaga hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda gobolka hiiraan iyo deegaanada ilaa iyo haatan ay gacanta ku dhigeen dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iska rabsanaya
howlgalku meel wanaagsan ayuu marayaa bilooyinkii lasoo dhaaf lasoo dhaafayba howlgal ballaaran ayaa ka socday dalka soomaaliya guud ahaan gaar ahaana hirshabeelle gobolka hiiraan wuxuu kasoo bilowday degmada beledweyne iyo degmada tabaan iyo degmada maxaas iyo degmada abuulo burte ilaa moqokore waa laysu furay intaas nimankii nabaddiidka ahay oo ummadda dhibaataynaya muddada dheer culeyskooda waa laga dulqaaday jab iyo dhibaato badanna waa lagu gaadhsiiyey hub badanna waa looga furtay dad badanna waa ku waayay aadaad umahadsan tahay hadda gobolka shabeellada dhexena waa ka bilowday degmada balcad iyo degmada jowhar iyo degmada raaga ceeloon kakaala hadlaayo caawa intaas waa isku xiran yahay deegaamo badan ayaana laga qabsaday oy nabadiidku ay ku sugnaayeen sida xawaadley oo marin muhiim u ahaa ay isaga gudbi jireen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo ayaa ku sugan saddexdii habeenee lasoo dhaafay ee laga soo bilaabo balcad xawaadley iyo deegaanka jameeco gaalleef qoor dheere iyo waraciise intaas oo isku xiran ciidamada dowladda caawa gacanta ku hayo hore u joogay ayaa teeri biyocaddo biyocaddu ka tegayaa miirtaqo iyo meesha la yidhaha ceelbarafuu tegaa ceeldheere aad ay abaal waayey labada howlgal midka hiiraan ka socda iyo midka hirs ka socdo gobolka shabeellada dhexe guud ahaan ciidanka howlgelaayo ee deegaanka iyo ciidanka dowladda hirshabeelle waa isu tegi doonaa waa isku hortegi doonaa labada furmood waktiga ugu dhow haddii la raalli ka noqdo sidoo kale maanta howlgalkii la sameeyey cadowga jabweynaa lagu gaadhsiiyey goob toddoba qofaa uga dhimatay baabuur cabdibilaana oo ciidanku ay nimankaasu wateenna waa la gubay laba baabuuro baabuurta raacadaa taaruftaana waa laga qabsaday saddex qofna noloshaa lagu qabtay oo nin weyn oo horjooga uu ku jiro oo hebeltoorrey la yidhaahdo gacantaa lagu haayaa runtii ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka guule isdabajooga ayay gaaru hayaan ilaahay ayaanu ku mahadsan ciidanka dowladda qaybahooda kala duwanna qaybay ka yihiin dadka deegaankoo abaabulan oo u adkaysa waaye culeyska iyo caburinta ay ku haayaanna qaybay ka yihiin haddahee maamulkii stateka madaxdiisii oo kala duwanna qaybay ka tahay waa duulaan lagu midaysan yahay in dadka culeyska looga kor qaado runtii dowladda dhacna waa uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo maaragtay xoogga badan iyo go-aamanka wanaagsan ee laga qaatay nimankan in laysaga dul qaado madaxdii iyo mas-uuliyiintii kala duwneed iyo hirshabeellana runtii uma kala hirin dadka deegaankana waa uga mahad celina hadday culamaa udiinka tahay iyo hadday haweenka tahay iyo hadday dhallinyarada tahay iyo dadka xoogga dhaxaa is-abaabulay ee naf iyo maal u huraayo siday culeeska ummadda uga kor qaadi lahaayeen dhammaantoodna waxaan leeyahay waa mahadsantiin ilaahayna idinka abaalmariyo qorashahaynu waa isdaba joogaa in nimankan cadowgaa laga kor qaado ummadda in deegaan kasta ee laga xureeyana loo sameeyo xasilintii hadday ceelashii biyaha tahay ay duugeen waad ogtahay ceelal badan ay duugeen dibaa loo dayac tiray dibaa loo howlgeliyey hadday tahay dadkii ay guryihii ka gubeen in gargaar deg dega la gaadhsiiyo oo laba laga dhigo mid emergency oo lagu gurmanayo dadkay guryihii ka gubeen oo hantidoodii baabiiyeen ceelashana ka duugeen iyo mid dibuhisin oo dib u dhisin oo xasilintiga waa isdaba joogaan qorshuhu qorshaha koobaadna waa in cadowga laga dulqaado haddii la raalli ka noqdo
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa ka qeyb galaysa shirweynaha hay-adda booliiska adduunka ee interpol wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya maxamed axmed sheekh cali oo uu eheliyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed saraakiilkaas cabdi xasan maxamed xijaar iyo wafti ka kooban saraakiil sarsare oo ka socda ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa magaalada new delhi ee dalka indiya kaga qeyb galaya meertada sagaashanaad ee shirweynaha booliiska adduunka ee interpol shirka oo ay kasoo qeybgalayaan madax ka kala socota in ka badan boqol shan dal ayaa socon doona inta udhexeysa sideed iyo tobanka ilaa iyo koo iyo labaatanka bishan oktoobar shirka inta uu socdo ayaa looga hadli doonaa ka hortaga dembiyada ee maaliyadeed ee caalamiga ah waxkaqabashada burcada internetka la dagaalanka kooxaha lagu yeerarkixisada ka hortaga dembiyada xuduudaha isaga oo ama isaga gudba ee daroogada iyo lacagaha sharci darada ah kuwaasi oo dhammaan ka mid ah khataraha uu wajahayo guud ahaan amniga caalamka dhanka kalena dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo dhaweysay tallaabada ay dowladda maraykanka cunaqabateynta ugu soo rogtay shakhsiyaadka dhanka maaliyadda iyo saadka ka taageera dagaalamayaasha al-shabaab ee u ooman dhiig ama idhaahda dagaalamayaasha al-shabaab laamaha kala duwan ee dhaqaalaha ee soomaaliya ayaa la farayaa in ay ka fogaadaan in la macaamilaan ama la macaamilka iyo wadashaqeynta ee dagaalamayaasha al-shabaab tallaabadan ay ay xukuumadda ee washington qaatay ayaa ka dhalatay baaritaano ay si wada jir ah u wadeen labada dowladood ee soomaaliya iyo maraykanka waxaana ay qeyb ka tahay dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab waxaa go-aankan uu sidoo kale kusoo beegmayaa iyadoo sidoo ama iyadoo dowladda soomaaliya ay dhowaan ay soo saartay awaamiir looga digayo cid kasta oo dhaqaale ama lacago ku bixisa ama lacago ku tabarurta ee dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo kaashanaya shacabka ay daashadeen ayaa qaybood ayaa qaybood faalada ayaa waxa ay dowladda soomaaliya ay ku sheegtay in ay tobankaasi ama ilaa iyo toban soomaali ah iyagu ay ku jiraan dadka lacagaha iyo saadka u aruuriya dagaalamayaasha al-shabaab dowladda soomaaliya ayaana warkaasi ka soo baxay dowladda maraykanka iyadu aada u soo dhaweysay dhanka kalena gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa kulan la qaatay ama kulan kula qaatay magaalada marka ee bulshada ku nool halkaasi warkan waxaa halkaasi kasoo diray ibraahim mayow oo halkaasi nooga soo warama gudomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najaax oo uu weheliyo duqa magaalada marka iyo xildhibaan xuseen ali xaaji ayaa kulan xarunta gobolka kula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada marka sida odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhallinyarada magaalada waxaana kulankan looga hadlayey sidii ay qeybaha kala duwan ee bulshada ay qeyb uga noqon lahaayeen dagaal la filayo inuu ka bilowdo deegaanada gobolka shabeellada hoose ugu horreynna waxaa kulankan ka hadlay qaar ka mid ah dadkii kulanka guubjoogka ahaa ugaashada maanta soomaaliya dhankan naga jiraan ee bariga ugaashadii waa wada istaageen waxay u istaageen kacdoon shacab oo yacnii la yskaga dulqaadaayo dulmiga jiro yacnii in waddahna loo bixiyey iyo baabuurhana la saaray iyo doontaan lama doonta iyo baabuurka gadoomiyaha ma kuu furi karo marka hore waa inuu shicibka iyo ugaaska inay dhaqaaqaan wahay oo ay shicibkooga ay wargeliyaan oo yacni shicibkii laga helo macaawisley haddii macaawisley annagana buumale ay baxsan karnaa soo maa haddii buumale haddii oo dhan laga hormaro beeraley ku kacaynaa weliba magaca beeraley beeraleyda kacdalalo duuli kastoo naga maqa inaan soo qabsano garabtaan dagaal dagaal diyaarana dhammaanteen ulahayna midigayna shawaxayna waa wadanaa waxaan rabnaa guddoomiyaha gobolka iyo xildhibaanka iyo guddoomiyaha degmada marka inay horteyna ay qabtaan ciidamada xoogga dalka gadaashayna annagaa horqabeen annagaa horqabeen shacabkaas oo caayo sidoo kale guddoomiyaha maamulka magaalada marka cismaan muuse maxamed ayaa odayaasha dhaqanka iyo dhallinyaradii kulanka goobjoogka ahaa u sheegay inay kaalintooda qaataan marka in badan way ka saayaan odayaasha umaleyna anoo askari ay taqaanina umaleha maanta maamula ahay ummad soomaaliyeed oo marka joogta aan u dhaxeeya insha allah waxaan rajaynayaa si cadaalad ah inaan u shaqayn doono idinkiina waxaan idinka codsanayaa maanta aan u soo istaagna meeshaan in cadaalad iwada shaqaysiin reemarku waa isla joognaa odayaashana waa isla joognaa wax walba qanaacadiinaan samayn doona hadduu ilaah yidhaaha qanaacada degmada marka odayaashooda waa samayhayna hadduu ilaah yidhaaha soo dhowaada dad badanaa isdhaqaanan oo ujeeda insha allah waa isku dambeynaa hadduu ilaah yidhaaha xildhibaan xuseen ali xaaji oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dhankiisa bulshada deegaanka ku adkeeyey in ay iyaguna ay ka qaataan kaalintooda sidii loo xuleyn lahaa deegaanada gobolkan annaga mar walba waxaa diyaarunaha inaan idin imaano idinla shaqayno hadda kuleelaa lagu jiraa wax badanaa ka hadleen gudoomiye dadkan dadkaaga waaye dadkii shalay a waxa waaye waa nabaddiidka a ka dulqaada waaye maantana waxay diyaar ku yihiin inay macnaa ii sheega kula shaqeeyaan aniga ismaan isku iskoolaa ahayn abubakar ag soo wada baxnay iskuulkan abubakar ag soo wada baxnay aniga ismaan nin dhallinyaro oo qalbi fiican waxaa waaye dowladda mar kale inaa hortiina ugu mahad celiyaar waa dowladda koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka saaxiibkii sababtoo ah maanta waxaa darnaa lahayd qofaan magaalada fahansanayn in macnaa ii sheegaya meeshaan la keeno gudoomiye waafo khayr alaasiya nin odayu ahaa nabadoonnimuu ku dhaqaaya magaaladan xaqiiq markii laga hadla qof walba siduu rabaa loo yeelay waxaa waaye nabadoonnimay ahayd maanta maamulaan ku dhaqaa ogaada ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo kulanka soo xidhay ayaa odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo haweenka kulanka goobjoogka ahaa u sheegay in aan looga maarmin xuraynta deegaanada gobolkan waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed gudahooda laisku mashquuliyey waxaan macno lahayna wakhtiga looga dhumiyey inaan ka gudubnaan rabnaa oo aan u gudubno dad midaysan oo walaalo ah oo soomaaliyeed oo muslimiin ah diyaar u ah dhibkii dheefta inay wadaagaan diyaar u ah maamulka laftirkiisa markaas wuxuu heli karaa dhiiranaan uu dadkiisa adeegii u hayay adeeg ka badan uu ugu raado degmadahan wakhti badanaa horey looga soo dhumiyey laakiin waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa shantii sano lixdii sano hadda ugu dambaysay shaqo wanaagsanaa laga qabtay amnigaa shaqo laga qabtay armihii bulshadaa shaqo laga qabtay isdhexgalkii bulshadaa shaqo laga qabtay horumarintiia shaqo laga qabtay xasiloonideeda aaday u fiican tahay nabadoonnadii beelaha qoryahooday qaateen mise ma maqlin idinka ma maqasheen ma aragteen soo kama warraysiin yaa nabadoonnadii dalkan waad ka horraysaan dhallinyarada ciidanku waa dhallinyaro waa wiilashiin kuwa hadda tababarka ku jira kuwa tababarka soo dhammaystay kuwa hadda idin ilaalinaya waa dhallinyaro maamulada u dhimanaya afar iyo labaatan sac adeega dowladnimada waa dhallinyaro oo loo dilaayo allah u naxariista oo ugu dambeeyey guddoomiyihii degmada qoryooley waa dhallinyaro soo wiilishiina maaha soo idinka ma dhalin soomaali waxaan lagu tijaabin ma lah aysan shabaab ku tijaabin aabbahooday dileen oo carruur ay agoon ka dhigeen hooyadii ay dileen oo ilmihii ay hooyola'aan dhigeen maamooyinkii asaay u saareen oo gabdhihii yaryaraha ay asaay u saareen intaas waxay tijaabinayaan xanuun walba waxay noogu geysanayaan waxay rabaan waxaan samayn karno inay arkaan war markaan ma istaagnaa oo dadkaan iska qabana akhyaare koofiyaddii iyo imaamaddii aad nagu xukumi jirteen iyo bakoortii qori ku beddesha annagana waxaan diyaar u nahay gadaashiinna maaha hortiinaan soconay
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan marka cadeey
wuu mahadsan yahay ibraahim maxamed mayow dhinaca kalena hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa muqdisho ku qabatay shir wadadashi ah oo looga hadlayay xaaladaha abaaraha ka jira dalka cabdixiid cabdulaahi daahir ayaa warbixintan la diyaara
hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa xarunteeda magaalada muqdisho shir wadatashi ah oo ku saabsan warbixinta xaddiga abaaraha dalka ka jira waxay kula qaadatay dalada culimada hogaanka ururada bulshada rayidka ururada haweenka ganacsatada iyo bahda waxbarashada hay-addan oo magacaaban laba bilood oo keliya ayay sidoo kale kulankii maanta kusoo bandhigtay waxqabadkeeda iyadoo leh xaruun wadanka oo dhan lagala socdo sida xaaladdu tahay xaddiga abaarta filashada roobka saadaalinta dabaylo iyo duufaano soo wajahan iyo wax badan oo cilmi ah sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxyidiin shaatax sheekh cabdiqani ditor baadiyow iyo batuulo sheekh axmed gaballe guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya oo ka hadlay madashaas ayaa sheegay in hay-addu ay qabatay howl heer qaran oo u baahan in la bogaadiyo
mahadcelin iyo dhiirigelinba iyo taageero loo muujinayo hay-addan oo runtii wakhtigii ku habboonaana aslea way timid inta haddii ay jirtane wax la taaban karo oo ay qabatane way noo soo bandhigtay runtiina aad dhaweynaynaa kulankan qiimaha badan waxaan taageero ahayn oo uu leeyahayna ma ay jirto dee diintaan ina faraysa mathalu lmu'miniina fii tawaadihim وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد كفر حسن هاي إن ما أردت أنا كسر فوينا سو حاضرنو كنا كان قيمة على وكما علينا إن رؤية ري وما أردت أنا سرفي كدي وحنا كما علينا معلومات كفي عن يسيد في عن لسو دياري وانت أدب في عن تهاي وقت كوبا يوح في عن ولا قبتي كم وقت ماشى deenkastoo baahida jirta weli ay ballaaran tahay
maanta marka aan dhegaystay warbixinada runta aan aada iyo aad aan ugu qancay qanaaco kaamila ku qancay baahida hay-addan loo qabay iyo inay soo daahday in wakti hore la sameeyey ahayd iyo muddada gaaban shaqada la qabtay muddadu aada runta yar tahay marka waa mahadsantihiin dhammaantiin waa idin hambalyeynaynaa waxaan dhahaynaa hadda waxa waaye dalkayni oo dhibaata ku wada habsato aan ka wada shaqaynayno maxaa ahaa ilaa dadka soomaaliyeed hadday intaa ay wada maqlaan wada arkaan runtii waxay noqon kartaa macluumaad aada loo wadaagay ay noqon kartaa waxaan idiin soo jeedinaynaa anuu ku hadlaya magaca haweenka soomaaliyeed runtii hambalyo iyo soo dhoweyn iyo garab istaag maadaama hay-addan ay tahay hay-ad aada iyo aad ay ummadda soomaaliyeed ugu baahan tahay waxtarkeeda waxqabadkeeda iyo jiritaankeeda
an dhegeystayaal waa raadiyaha dalsanay muqdisho markaana aqbaraadka dibadda ciidamada itoobiya ayaa qabsaday saddex magaalo oo ka tirsan gobolka waqooyi gobolka waqooyi ee tigraay sida ay dowladdu sheegtay daladeed waxaana laba ka mid ah magaalooyinkaasi ay u dhow yihiin koonfurta magaalada caasimada tigrey ee makele ciidamada itoobiya iyo xulafada oo ay ku jiraan ciidamo ka socda dalka dariska ay yihiin eritreya ayaa dagaal kooskooska ama dagaal kooskoos ah kula jiray ciidamada tigreyga muddo laba sannadood ah waxaana colaadaasi kalaafatay kumanaan qof milaayiin qof kalena ay ku barakaceen halka boqolaal kun oo kalena ay qarka u saaran yihiin macluul ciidanka ee ciidanka e n dhiibka iyo ciidanka difaaca qaranka etoobiya waxay la wareegeen gacankuhaynta magaalooyinka shire alamta ama alamata iyo korem ayaa iyadoo aan dagaal ka dhicin ayaa lagu yiray war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda etoobiya afyeenka ciidanka tigreyga ayaana ka jawaabin cos ama ayaana ka jawaabin cosi la xiriira hadalka dowladda iyadoo dhinaca galana maamulka tigreygu ay qireen in ay gacantooda ay ka baxday magaalada shire oo ah magaalo istaraatiiji ah oo qiyaastii boqol iyo afartan kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada makele shir ama shire waxay leedahay garoon diyaaradeed waxaana waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka waxay magaaladani martigelinaysaa tobanaan kun oo qof oo ka barakacay deegaama- deegaanada kale oo calaaduhu ay waqti xaadirkan ay ka jiraan mid ka mid ah dadka deegaanka ee magaalada makele ayaa sheegay in dadku ay ku yaraadeen ama ku yaaceen gobola- goobaha laga laga adeego si ay u soo gataan una una kaydsadaan waxyaabaha aasaasiga ah iyadoo ay sii kordhayso maciishadu iyo cabsida laga qabo in ciidamada federaalka iyo kuwa eritreya ay yimaadaan magaaladaasi colaada digreyga ayaa salka ku heysa loolan dheer oo u dhexeeya kooxaha awoodda ku leh gobolka kaasoo ku saabsan cidda la wareegeysa talada etoobiya iyo sidoo kale ismaandhaaf hoose oo salka ku haya sidii la isugu dhiiridiri lahaa awoodaha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaramada midoobay midooda yurub iyo dhowr sarkaal oo maraykan ah madaxda dowladda ayaa dhammaantood ku baaqay xabad joojin deg deg ah in la bilaabo wadahadallo ay karwadeyn ay ka yihiin midooda afrika iyo ciidamada eritreya in laga saaro gudaha wadanka etoobiya gudahaan dhegeystayaal warkiis wax hoos
wararka lahaysa hobsiima uhelidood iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel